barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemida geeska afrika iyo caalamka o dhan o aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duur wanaagsana khiyaartana dhagaysanaysay waa jimce sagaaliyo labaatanka bisha sebtembar sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah
maxaan uga jeedaa waxaan uga jeedaa inuu dhaqankaygu mustaqbalka yahay inuu inaan bilaa bilaa dhaqan inaanabada mustaqbal yeelan karayn haddaana wixii naga horeeyey ana weli sidan waxaan ma hore uma socon karayno taasi waxay ahayd maan yuusuf oo magaalada jabuuti ku soo bandhigta sawirada dhaqanka soomaalida barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaanad ku dhegaysan doontaan waraysi dheer oo arrimaha ku saabsan sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan inta barnaamijka uu socdo dhinaca heesaha
qodobo kale oo ay ciyaarihii ka mid yihiin ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada dowladda soomaaliya ku leeyihiin deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose maleeshiyada al-shabaab ayaa weerarka ku bilaabay laba baabuur ismiidaamin ah oo ay ku qarxiyeen mid ka mid a dhowr albaab oo laga galo xirada ay ciidankaasi degnaayeen oo ku taalla galbeedka bariire dadka deegaanka ayaa sheegay in muddo laba saac ku dhow ay socotay rasaasta culus ee qoryaha darandooriga u dhaca hoobiyayaal iyo gantaallada garbaha laga tuuro gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan najax ayaa v o a u sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya ay iska caabiyeen weerarka koowaad hase yeeshee maleeshiyaadka al-shabaab ay ku soo qaadeen weerar labaad kaasoo dhaliyey dagaalka xooggan gudoomiyaha ayaa sheegay inuusan ilaayo hadda xaqiijin karaynin khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay laakiin saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa u sheegay qaar ka mid a warbaahinta maxalliga ahi in ugu yaraan shan askari ay dagaalka uga dhinteen ciidanka dowladda al-shabaabna ay ka dileen toban askari wakaalada wararka ee royters ayaa tirada dhimashada askarta dowladda soomaaliya gaarsiinaysa ilaa iyo shan iyo toban askari bariire ayaa u jirta magaalada muqdisho afartan iyo toddoba kilomitr dhinaca koonfur galbeed waxaana ciidamada dowladda soomaaliya oo gacan ka helaya taliyayaal maraykan ay qabsadeen magaaladaasi bishii agost ee sanadkan aynu ku guda jirno
mudanayaasha sanadka maraykanka ayaa ansixiyey john hatsman inuu noqdo safiirka maraykanka u fadhiyi doono dalka ruushka magacaabista master hatsman ayaa kusoo beegantay iyada oo ay jiraan baadhitaano iyo xiisad ka dhexaysa siyaasadda maraykanka iyo ruushka hatsman waxa uu hore usoo ahaa gudoomiyaha gobolka maraykanka ku yaala ee utah isaga oo sidoo kalena xilal safiirnimo kasoo qabtay dalalka singabur iyo jina
jimco wanaagsan duur wanaagsan dhegeystayaal halka aad warkaas ka dhegaysanayseen waa v o a markanaynu gudagalno qeybaha kale idaacadda maantan hadda oo kale maalin kasta xiliyadan oo kale waxaad dhegeystaan barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta maanta kale aad dhegeysataan barnaamijka dhalinyarada maanta ee v o a ayuuna ku baxaya waxaana toddobaadkan aynu kaga hadli doonaa masrixiyadda iyo dhaqanka waxaa magaalada jabuuti nooga soo diyaarisay wariyaha v o a ee jabuuti sagal siciid faarax
nabad dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa sida dalka jabuuti looga jecel yahay dhaqanka islamarkaana muddooyinkii dambe ay ugu soo badanayeen bandhigyada looga hadlayo dhinaca dhaqanka sida dharka hidaha iyo dhaqanka sawirro ka hadlaya dhaqanka iyo weliba filimaan looga hadlayo dhaqankeenna iyo sida dhaqamada kale ay u saameeyeen waxaana barnaamijka igala qaybgalaya maani yuusuf oo ah sawir qaade luulo cali oo samaysay filin ka hadlaya nolosha dhallinyarada iyo dhaqamada kala duwan iyo sidoo kale cabdirashiid bayle oo ah qoraa suxufi fanaan si aadana ugu xeel dheer guud ahaan dhaqanka waxaana hadalka ku hormaraya maani yuusuf walaahi sawiradan aan soo bandhig magac bay leeyihiin marka laisku wada geeyo magacaasina waa gateway to the future faransiis waxay ka dhan tahay pascal vers le futur af soomaaliya haddaa lagu sheegana dariiqii mustaqbalka geenaya weeye maxaan uga jeedaa waxaan uga jeedaa inuu dhaqankayagu mustaqbalka yahay inuu inaan bilaa bilaa dhaqan inaanaba de mustaqbal yeelan karayn haddaana wixii naga horeeyey ana weli sidan waxaan ma hore uma socon karayno marka dadku waxay sidhaahdaan de maanta hore marku waa meelo la dhiso waa dikadihii waa dariiqadii waa laakiin taasi horumar maaha horumarku waa markaa dadka dhistid waa inaad bila'aadan dhistid intaadna dhisin dariiq intaadna dikad dhisin siebaa loo dhisaana dhaqankaa lagu dhisaa bilaa dhaqan waxbana ma tihin taariikhna ma lihide marka ujeeddadu waa sidaas marka dariiqan geenaya mustaqbalka markaan leeyahay waa dib aan u qaadano iminka markaad u yar fiirsatid sawiradeeda waxuu yar eegayna science fiction fictionka muxuu ka yahay waayo ma jirto dee maanta weli maanu gaadhin xagaa inaan dhaqankayaga isticmaalno siaan mustaqbalka uga dhigno tusaale maantay dhacaysaa so maskaxda dadka weli kuma jirto maaha waxaasaa sawiradeedu way ugu yar eegyiin fiction wax weli dhicin salaamaad jira salaankaasi xaggee uu ka imanaya abay ugu idhaahdeen dadku waxaan ku wada yidhi ma garanayo cirku ka imanaya si u yimaadaba waa la keeni so wakaash waxaa ka mid a haruudiyo kale tooshkiyo kale xilliga hore haruudda dhaqankeena ka mid ahaanaysa
maanta dawooyin badan baa la marsadaa dhaqankayagaa ka mid ahaa taambayana ka mid ahaan anu waxaan hubaa inaan wax naajurala aan isticmaalaynay maanta dawooyin baa la marsadaa intaa waxba laiskugu ya wax kemikala wax ruudda markaan fiirsada sawiradii hore aan daawado sawiradee basig oo laska qaatay dad hablahu ruudi marsan oo cadagii dariiqa ku haysto dharkooyi laska sheekeysanayo xinaha faraa xino faraa marsaday aniga dee quruxdu bay intaasay la tahay maanta dadkan way noola yimaadeen dhaqankooga xamradan iyo waxan marka anagu waa inaan sara kacnaa haa inaan sarkacno ayagii aan tusnaa anu waan xubaa berri talo inay odhan doonaan inay iyagu intay xaggan yimaadaan waxaanay guran doonaan odhan doonaan suqooga ay gelin doonaan iminka waxaa soo baxay movement la yidhaahdo organic baan cunaynaa organic baan marsanaynaa organic anagu maanta maalin kasta organic baan cunnaa organic baan haysanaa weligeena waan haysanay ma oga laakiin iyagu iyaguna ma oga dadkaynuna maba dee organic saad u tiraad waxay ka dhigan tahay waxaad kala dhigaysaa organic iyo wixii organic ay ahayn dee haddayna jirin non organic dadkii organicka ma fikirayaan wax naturala wax marka marka imka movementkaasa yurubiya dibadaha jira waa inay ogaadaan inuu xaggan organicu ka yimid haa waa la wada daydayaya nasiibkaan leenahay anagu waan haysanaa marka dee aan tusno dadka aan iibino aan quruxdayna aan tusno sawiradan inaad samayso ilaa imse kuu qaadatay sawirada marka la sameynay complicated wax adag maaha de waad qaadatay kamaradii baad qaadatay dadkii fikradda baa adag fikraddu duwa waxaad liisaysid maanta haddaan sawira iska soo qaadaan dhigo kama hadli karayo okay waa cadcaadii waa badii waa okay laakiin haddaan u soo fikiray waxay ka dhigan tahay ujeedaan lahaa mabdaan lahaa waxaan doonaya dadku markay hor yimaadaan sawiradayda inay wax ka fikiraan inays idhaahdaan waa maxay maxay saa u samaysay maxay san u tiri maxay ujeedaa taasna inay su-aal iska weydiiyaan oo kadibna jawaabtii iyagu ay helaan amba anigaba ay weydiiyaan so walaahi diyaarinteedii anigu aniga keliya ahaan waxay ka qaadatay malaha laba sano labadaa sanona sawiradan ma diyaarinin maskaxdeedaan diyaarinayay waxaan rabay inaan soo saaro gabdhaha jabuuti maanta haddaan walaahi farinu dhiibayo farintaasi waxay tahay as-ilaawina dad baad tihin dad baad ka soo jeedin dhul baad ka soo jeedin diin dhaqan baad ka soo jeedin beritole markaad meelaha dibadaha amba dhul kale aad tagtiin waxaana lii arki un intaasun weli weligaaba dee isku qasab inaad dadkaa kale u eekaatid weligaa u ekaan maysi iyagu waa la iska kaa dhex arki una cagtooda inaad joogtid laakiin maalintaad la timaadid taadii waa tirada walaal anu xaggaasaan ka soo jeedaa saasana waa maalinta lagu qushuuci doono ee la odhan doono okay waa qof nool qofkani waa qof soo jeeda maanta afrikaan ahaan reer jabuuti ahaan waa inaan naloo arko dad nool oo dad soo jeeda weliba maanta opportunities baan leenahay adduunkii isbedelay de waa waali waalidaas waa inaan ka faa'iidaysanaa afrikaan haddaan nahay waalidan ka dhacaysa dibadaha maanta waxay ka dhigan tahay opportunities baan haysanaa inaan wax kasta bedelno haye inta iyagu sii socdaan annagaa soo kacayna so wakaa luula filinkaagan ee dhalinyaro runtii wuxuu ka hadlayay wax badan oo qurux badan dhaqankeenii sidii laisku caawinayay imise kuu qaadatay markaa inaad samayso ood kamiro dhaliso imisese ku qaadan kartaa qof kasta oo doonaya inuu filin sameeyo ama dhaqankaa ka sameeyo ama wax taariikh horo dhacay ama eh, wax cusub uu soo bandhigayo ama wuxuu dadka uga digayo ama markaad wax ka sheekeynaysid waxyaalaha ku taabsada unbaad ka sheekeyn kartaa moogta high schoolka liiseega jabuuti meeshaan ku matelay een, caruurta dhigataa waa dad dad eh, lacagle dad eh, dhexdhexaada dad marka waa dad ku iswada baranayaan de ciyaal ku iswada baranayaan wayna fiican tahay moogta inaad saa laisku wada barto marka asxaabnimo fiican markay niga dhexdhexaysana waa dee kolleyba waad yaa, qofkaasi aad buu ku gargaarayaa marka waxaan isiri dee een, eh, saddexdan weji ee- ee dee- ee noloshu ay tahay meel kasta la joogaba wax ka- project kasta markaad bilaabaysid sheeko kasta markaad bilaabaysid amba filin ha noqoto amba eh, ganacsi kale ha noqotee waxaa lagaa rabaa de inaanad een, waa inaad iska dhaadhicisid waxaan inaad karaysid inuu kuu hirgelayo horta ya Eh, talabaadna waxa weeyaan inaad maad aragtay in eh, aad doondoonataa dad sidaada u jecel waxaan aad wadi sheekadan aad wadid haa passion yaa ku ah waa inaad waa inaad waa inaad niyeysaa wixii inaad eh, doonaysa inuu inuu hirgalo ya marka wixii wuu iska wuu iska wuu iska hirgelayaa laakiinse dee maaha wax maad aragtay l- lagula soo kacayo waa inuu sanad laba saddex wa- waxay doontaa ha qaadato ha waa inaad u samirtaa aad iyo aad sheekadan waxay iga qaadatay inay hirgasho filimkii aad daawataad ay noqoto meelaha afar sano afar sannadood iyo bar waqti dheer bay qaadataa qoristiisa waqti bay qaadanaysaa kharashka markaad ururinaysa waqti dheer bay qaadanaysaa marka wax kasta waqti dheer buu qaataa filimka markaad samaynaysa jabuutina dee maaha magaalo een, eh, f- filno badan aan samayno moogtahay marka waqtiguu kasii kasii kasii dheeraanay inkastoon anigu de wallaahi wax dhibaato aanan sheegan karaynin een, eh, marka waxaan ku tala jiraa hadduu ilaahay idhaaho de sheeko kale inaan eh, inaan sameeyo marka sababtaasaan isleeyahay jabuuti kaalay marka jabuuti maxaad ka sheekeen markaa jabuuti timaadid taasi maskaxdeedaba kuma jirin waxaa suran markaa jabuuti timaadid ayaad arki doontaa waxaad ka sheekeynaysid iyo wixii kale marka eh, rajadeedu waxa weeyaan de inaan een, filinka duubista uun maahee een, ha- habkii lagu duubayey eh, dadka training ina la siiyo een, eh, wallaahi dowladuna siyaasadda dowladuna aad bay ugu ugu dhaga nolushahay een, eh, ha een, eh, inay waxaas hirgalo
runtii een, dadkii filimka daawadii baanu ku jiray wax badan oo i cajabgeliyay oo dhaqankeena iyo markii la yaraa iyo noloshuday tahay caadi noloshii caadi ahayd dadkii daawadeen dhammaan way jeclaadeen runtii maadaama uu ahaa wax nolosheenii caadiga ahayd oo lasoo duubay oo la daawanayo ma ogtahay goormaad is leedahay caadi ahaan ha looga daawado een, degmadeen oo dhan een, filimka
een, sanadka dhammaadkiisa hadduu ilaahay dhaho ha ha waayo filinkaad daawateen weli muu muu muu dhammaanin waayo soundka iyo in eh, ha in yar baa hadhay weli moogtay soundka saani weli muu dhammaanin xitaa een, na- nadaafadda taswiirtuna weli may complete ha may dhammaanin Een, cabdirashiid haybe adigu waxaad tahay fanaan dhaqankii baad ku dhex jirtaa dhinaca buwan baad ka tahay qoraa baad tahay ka waran markaad fiiriso dhaqankeenna iyo horta masrixiyadda ama wax soo bandhiga ama matalaada dhaqankeenna xaggee kaga jirtaa ma dhaqan baa u leenahay mise waa wax aan kasoo qaadanay dhaqamo kale oo dad kale ay leeyihiin maya een, wax matalaadu dhaqankeenaba way ku jirtay oo markaad eegto een, ciyaaraha sayliciga een, waxaa jira sheekooyin baa ku dhex jira een, la matelay sida dee een, ciyaartan la yidhaha heya ay dhahdaan hidawey iyo taasina waxay ka- waxay tilmaamaysaa iyadana dagaal bay tilmaamaysaa tu kaloo sayliciina waxay tilmaamaysaa sheeko dhex martay een, nin iyo iyo gabadh dhex martay oo uu isagii ka dhoofay dabeedna dib uugu soo noqday oo dabeedna halkaa dib iskugu helayeen ayay kumte markaa wax matalaadu dhaqankeena way ku dhex jirtaa ee laakiin habkan cusub ee imika wax loo matalayaa dee waa wax inagu cusub oo een, teknolojiyadda iyo kamaradahan iyo magaranaysaa dee een, teknolojiyadan cusub ee noo timid ayaa magaranaysaa dee inaan weli la qabsan inagu waxaabaad eegtaa dee malaa kuwa imka aada u sii la tegay waxaabaad eegtaa weris iyo iimaan iyo dee kuwaasaa inoo ahaa ma garanaysaa dee hormood inoo ahaa kuwo fara badan oo iminka ku dhex jira oo reer Djibouti way jiraan kuwo wari dhexdii Soomaalida lafteeda aad bay filmada aad baa loo matali jiray aad bay horta Soomaalida ugu dhex jirtaa laakiinse way ku yartay wali shirkadahan waa weyn hadda caalamka ugu weyn ee filmaanta sameeya oo kale waxay ku bandhigaan dhaqamadooda sida maraykanka oo kale hindida oo kale hadda filimkii halkan aad wax ka sameynaysa dhallinyaroo kale wuxuu ka hadlayay dhaqanka dhaqankeena weliba gaar ahaan dhallinyarada iyo weliba dhaqamada kale hadda nagu soo biiray marka dhinacii dhaqankana waa loo isticmaali karayaa
dhaqankaa lagu faafiyaa se iyagu waxay ka waramaan kolleyba filmadoodu waxa iminka filmadan iminka matalan waxay ka waramaan dhibaatada iminka haysata filinkan dhallinyaro waaga dhaweyd daawanay halkan lagu soo bandhigay isaguna wuxuu soo bandhigayaanba ka warramayay dhibaato haysata hablaha yaryar ee soo koraya amba dugsiga ka haysata amba suuqiyo dariiqa ka haysata ee ay siiba u keeneen teknolojiyadan cusub ee magaranaysaa dee imika dee way inaga cusub tahay inaga facebooka magaranaysaa dee emailadan iyo waxaan marka waxaad leedahay filmaanta waxaa looga faa'idsan karaa in dhaqan xumada dadka lagu tusiyo nacam horta in dee haa dhaqan xumada in dadka lagaga looga digo qaarkoodna w waxay noo keenaan dee waxay noo keenaan magaranaysaa dee dhaqano kale cusub bay noo keenaan oo inaga foolxuma inagu ah laakiin inaga waxa weeyaan waa in wuxuu tusayaa kolba dee waxaan yimidee kusoo biiray ciladaha kusoo biiray ummaddii ayuu tusaa dee waxay ka dhigan tahay waa ka joogsada waxyaalahaas oo kale way fool xun yihiin diin iyo dhaqan mid doono uma lihin ayay ka dhigan tahay aada buu ugu wenyey fanku dhaqankeenna aada buu ugu wenyey oo horta gabayagaaba ka mid a buraanburkaa ka mid dumarku way buraanburaan helooyinkan hidiya dhaqanka ayaa ka mid a oo iyagu qaarkood iyagu iskaba ah de waxaan operaha oo kale waxaan lagu yidhaha magaranaysaa de afka faransiiska lagu yidhaha opera waayo waxay tilmaamaa shee ka dhacday ayay dib tiyo dhaqan ahaana ciyaari dhaqan ahaana ku jirto ha wuxuuna muujiyaa dee sheekooyin dhacday ayay dib looga sheekaynayaa ha taas weeyaan waxaa magaranaysaa de markaa matalaadu waa wax dhaqankeena ku dhex jiraa guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanku toddobaadkan waa naga intaa waxaana marti ugu ahaa maani yuusuf oo sawirqaada ah luulo cali oo filim sameeya ah iyo sidoo kale cabdirashiid bayle oo ah qoraa suxufi iyo fanaan waxaana barnaamijkeedii la socodsiinaysay anigoo asagal siciid faarax intaynu mar kale ku kulmi doono barnaamij noocan iyo kale a haddii rabba idmo inta ka horraysa waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
aad bay umahadsan tahay wariyahayaga sagal saciid faarax oo warbixintaasi amaba barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka noogu soo diyaarisay magaalada jabuuti halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha nuur xasan nuur ayaa inoo haya
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waxaa xalay dhacay kulamo ka tirsan koobka yuruba liig ee qaaradda yurub kooxda arsenaal ee dalka ingiriiska oo labaatan sano kadib sanadkan ka qaybgelaysa tartanka labaad ee yurub ayaa xalay mar kale guul ka keentay koobkan kadib markii ay afar gool iyo laba ku garaacday kooxda bet borisof ee dalka belarusiya goolasha ay arsenaal ku badisay waxaa laba ka mid ah dhaliyey ciyaaryahan walcot halka goolasha kale ay kala qaybsadeen rob holdin iyo olivier jiruud oo dhaliyey goolkiisii boqolaad ee arsenaal labada gool ee kooxda borisof waxaa kala dhaliyey mirko ivanich iyo ciyaaryahan mikhail gordijuk arsenaal hadda iyada ayaa lix dhibcood ku hogaaminaysa gruupka heg waxaa kaalinta labaad ku jirta kooxda red star belgrade ee dalka serbiya waxay leedahay afar dhibcood kadib markii ay xalay hal gool iyo eber uga badisay kooxda kaloon ee dalka jarmalka gruupka d naadiga ac milan ayaa guul dirqi ah ka gaartay kooxda riyaka ee dalka koreeshiya oo ay uga awood sheegatay saddex gool iyo laba milan ilaa laga soo gaaro daqiiqadii afar iyo siddeetanaad iyada ayaa laba gool iyo waxba ciyaarta ku hogaaminaysay goolasha waxaa u kala dhaliyey ciyaaryahanada andrea silva iyo mateyo masakio balse wax walba waxay isku bedeleen shan daqiiqo gudahood markii ay laba gool oo deg deg ah ay keeneen ciyaartooyda kooxda riyaka labada gool kan hore waxaa dhaliyey ciyaaryahan maxwell acosti halka goolka kalena uu rigooro ku dhaliyey ciyaaryahan joseph iles aakhirka ciyaarta oo ay ka dhiman tahay hal daqiiqo ayaa waxaa milan goolka guusha u dhaliyey weeraryahanka sagaal iyo toban jirka ah patrick cutrone isla gruubka d kooxda e a k atenis iyo kooxda austria wen ayaa isku mari waayay barbardhac laba gool iyo laba gool ah gruubkan waxaa lix dhibcood ka horkacaysa milan waxaa ku soo xigta e a k atenis oo leh afar dhibcood ciyaaraha kalena kooxuhu waxay isu arkeen sidan gruubka e astana iyo slavi brug ayaa isku mari waayay barbardhac gool iyo gool ah vireal iyo mikabi talavivna waxa ay iskula agdhaceen baraajo eber iyo eber ah gruubka b dinamikef ayaa saddex gool iyo laba ku garaacday kooxda bartisan biograd young boys iyo skanderbuna waxay kala qaybsadeen barbardhac gool iyo gool ah gruubka c braga ayaa laba gool iyo gool ku garaacday naadiga istanbul bashakshahir ludogoretes resgard waxay laba gool iyo gool ku cuntay kooxda hoffenheim gruubka e everton waxa ay barbardhac laba gool iyo laba gool ah la gashay kooxda abolon limasol leoni atlantana waxa ay ku kala baxeen baraajo gool iyo gool ah gruubka i kooxda conyasabor waxa ay laba gool iyo gool ku qaarijisay kooxda victoria de gumaras naadiga selserburgna hal gool iyo eber ayay dirtay kooxda maqse gruubka k lazio ayaa laba gool iyo eber uga farxalatay kooxda zulte waregan halka niis ay saddex gool ku dharbaaxday kooxda betes dhegaystayaal xubinta ciyaarahan waa naga intaa
nuur xasan nuur bukhaari ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal dhinacii heesaha aynu jaleecno fanaanka maxamed cali burco iyo heesiisii dhakhtar baa isu keen qoray
aduudhugato geelqabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay mizigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare aduudhugato geelqab ma dhadhamiyo geeda wuu gadaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamizigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen maladhayahaygaay way calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen biigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen kitaabay sukeen biigay dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaan dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaani adna weheli madhaadaani dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaani dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaani adna weheli madhaadaani sida dhaydacaana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa yalhaw umalaynin duuxiyo laafahaa'i waa wax dhiigga kaa jaqa caafimaadka kaa jara may dhanan kaa geeliyo sida dhaydaacana lama dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaa yalhaw umalaynine duuxiyo lafahay waa wax dhiigga kaa jaqa caafimaadka kaa jara maladhaayahaygaay calaf lagama dhunte maladhaayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukeendigay maladhaayahaygaay calaf lagama dhunte maladhaayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukeenddakhtar bay sukeen quray aadna weeli madhaadaanid dakhtar bay sukeen quray aadna weeli madhaadaanid aadna weeli madhaadaanid dakhtar bay sukeen quray aadna weeli madhaadaanid dakhtar bay sukeen quray aadna weeli madhaadaanid aadna weeli madhaadaanid ruux la dhalay baan ku dhadowdiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta kaa ilaashaa sida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhaweeya sida ruux la dhalay baan ku dhadowdiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta kaa ilaashaasida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhaweeya maladhaayahaygaay calaf lagama dhunte maladhaayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukeendhigeymalaadhaayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabba isu keendhigay ayuu yidhi fanaankaasi maxamed cali burco heestaasi dhakhtar bay isu keen qoray waxay gunaandu ahayd idaacaddeenniyo duhurnimo oo halkan si wada jirnad kala socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo saare ciidla nuurtani kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo maladhaayahaygaay calaf lagama dhunte maladhaayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukeendhigay maladhaayahaygaay calaf lagama dhunte maladhaayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukeenddakhtar bay sukeen quray aadna weeli madhaadaanid dakhtar bay sukeen quray aadna weeli madhaadaanid aadna weeli madhaadaanid